بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمعراج حق واي معراجك وحق واي وقد أسري والدلمذي بالنبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وcurija waa lala fuulay bishaksihi shaksanimadiisii fi lyaqdati soo jeeditaan dhexdeeda ila samaai samada xaggeeda ayaa loolalala fuulay waay uma kadib ilaa xayu meel xaggeeda loola fuulay inshaa allahu ilaahay uu doonay min alculaa sarayna wa akramahu llaahu ilaahay wuxuu ku karaamayay nebigii bimaa waxyoo shaa asaga doonay wa awxaa ilaahay waa uu waxyooday ilayhi nebigi xaggiisii maa wixii awxaa uu waxyooday maa kadaba alfu'aadu qalbigii ma beeninin maa ra'a wixii arkay fasala allahu allah amaana caleyh nabiga dushiisii wasalama allah nabadgeliyo fi laakhirati aakhira dhexdeedii walulaaba walxawdu xoolkii alladii kaasoo akramahu llaahu alla ku karaamayay nebiga tacaala saree bihi xoodka khiyaafan gargaar darteed ugu karaamay liummatii ugu gargaaro xaqun waaye asagana washafaacatu shafaacada allatii shafaacadaasoo iddahara keediyey nebiga ha shafaacda lahum ayada ummadiis dheh lahum ummadda u keediyeyna xaqun waaye ayadana kama sid ruwiya la wariyey fi lakhbaari waay baarta dhexdeeda lagu wariyey lagu sheegay waay ayib musanifku raxmatullahi calayhi meeshan wuxuu rabaa inuu kaga hadlo micraaj waxa la yidhaahdo walmicraaju micraajkii xaqun waaye buu dhahay micraajka waa xaq wuxuu rabaa meeshan inuu kaga alsraau walmicraaj alsraau iyo walmicraaj ayuu rabaa meeshani inuu kaga hadlo labadaasi mislo waa isa socdaan alsraau iyo walmicraaj isra waxaa la yihahdaa huwa sayru jibriil bاnabiyi salى اllahu alayh wala alih wasalama min makata ilaa beyt اlmaqdis wa kana qabla اlhijrati bila khilaaf culamadu ay dhahaan israga waxaa la yidhahdaa alisraau huwa sayru jibriila jibriil e la socoshadiisii waaya binebiyiga la socday sala allahu alayh waali wasalama min makata laga bilaabo ilaa beyt lmaqdis beyt lmaqdis ilaa laga gaarayo wa kana qabla alhijra bilaa khilaaf qabla alhijra inuu dhacayna khilaaf kuma jiro isra kaasaa la yidhahdaa isra waa yahay micraajin fahuwa sucuud nabiy sal ly slam ila asamaai wa huwa xayun micraajin waxaa la yihahdaa huwa sucuud الnabiyi salى اllahu alayh wala alih wasalama ila الsamaaءi wa huwa xayun waa fuulitaankii nebi moxamed waaye sal la alay slama ila samaai samada xaggeed u fuulay wa huwa asagoo xayun nool aan dhimanin ayaa laga wadaa waayahay in nebiga calayhi salaatu salaam la dheelmiyeyna ee adilo farac badana ku soo orortay min alkitaabi wasunna wa min alkitaabi waxaa ka mid ah qowluhu tacaala subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjidi alaqsaa micraajkana isagana axaadiistan farac badana ku soo orortay israac alimaamu ibnu kaiir raxmatullah aley kitaabkiisii fii suurat alisraa si fiican uga hadlaya xaadiisna ku soo orarayso ku tilmaamaya ka hadlayso waayahay micraajna waxaa daliil waa adilo farac badan min alkitaabi wasunna wa min alkitaabi waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wاnnajmi idaa hawaa maa dala saaxibukum wamaa gawaa wamaa yandiqu cani اlhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ilaa laga daraa min aayaati rabbihi alkubraa laga gaaro waxay ka hadlayaan almicraaj taasay ka hadlayaan nebiga calayhi salaatu salaam waa la dheelmiyey hee asagoo yaqda sida musanifkaba tilmaamayo soo jeedo hurdo aan ahayn soo jeeda ayaa ee aisraa'i walmicraaj lagu sameeyey yaqda way laa manaaman hurdo ma aha waa soo jeeday midda kale jasadkiisi iyo ruuxdiisii labadaba hee waa la dheelmiyey jasadkiisi iyo ruuxdiisii labadaba waa la dheelmiyey salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waa in la rumeeyana waa waajib waa in la rumeeyana waa waajib walmicraaju micraajkii xaqun xaq waaye laakiin wt waktigii uu dhacayna qabla albicati bacda albicati wa qabla alhijra waxaana dhacay qabla bacda albicati iyo wa qabla alhijra ayuu dhacay wuxuu dhahay fi mara waaxida hal mar hal mar keliya uu dhacay ka badanna ma dhicin waaye jadaasi waaye walmicraaju micraajkii xaquna xaq waaye waa dhab waaye waa in la rumeeyo waaye qolo ayaa diidan qoladaasa lagu radinaya waqad usriya binabiyi usriya waa lala dheelmaday waay dheelmasho mataqaana habeenkii in la socdo soo mar waqad usriya waa muqayaro siiqa waqad usriya binabiyi nebiga waa lala dheelmaday sala allahu calayh waala alihi wasalama wa curija waa lala fuulay bishaksihi shaksinimadiisii ayaa lala fuulay oo micraaj lagu sameeyey filyaqdati soo jiiditaan dhexdeed ayaa haa lagu dheelmay lagu fuulay ayaa lala fuulay waay ila samaai samada xaggeeda ayaa loola fuulay waay wa curija bishaksihi filyaqdati soo jiiditaan dhexdeed ayaa lagula fuulay ila samaai samada xaggeed waay uma kadib ilaa xayu meel xaggeeda ayaa loola fuulay shaa allahu alla doonay min alculaa sarayn ah meesha ilaahay uu doonay waay ayaa sarayn ah ayaa loooo loola fuulay waay ayaa la saaray wa akramahu allaahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey nebiga bimaa kii ayuu ku karaameeyey shaaa asaga doonay maxaa way ka mid ah min kalaamihi lahu waay waxyaaba ilahay ku karaamey maxaa ka mid ah min kalaamihi lahu min kalaamihi lahu maxaa laga wadaa kalaamkiisii oo la hadlay allah nebigiisii waa ila waa karaamo soo maa taasaa ka mid ah wa min ru'yatihi sal alay slam lilmalaa'ika waa ka mid ah waxyaaba ilahay ku karaamay nebiga maxaa waay he aragtiinyadiisii nebiga soo arkay lilmalaa'ika malaa'ik kulligiis asigaan soo arkin aan arkin ayaa ku karaameeyey ayaa ku karaameeyey maqaam ayuu ku karaameeyey oo nebigu nebigii mooyaane qof kale weligiisii bani aadan ah aan gaarin idan waa ilahay waa karaameey waay wa akramahu llahu bima shaa wixii ilaahay doonay waay oo malaa'ig allah la hadalkiisii ah iyo malaa'ig soo aragtaankeedii ah iyo maqaam bani aadan aan gaarin la gaarsiiyey wa awxaa ilaahay wuxuu u soo waxyooday ilayhi nebiga xaggiisii maa wixii awxaa asiga u soo waxyooday waay oo min fardi salawaati alkhamsi ka mid ah min fardi salawaati alkhamsi salaadooyinka shanta ah ku soo farad yeelideedii ayaa loo soo waxyooday maa kadaba ma beeninin alfu-aadu qalbigii maa ra'aa wixii asag arkay oo soo arkay ma beeninin waa rumeeyey waa qaatay fa sala allaahu allah amaano calayhi nebiga dushiisii wasalama allaha badbaadiyo fi laakhirati aakhara dhexdeeda iyo wa fi luulaa adduunyo adduunyai aakharaba allaha badbaadiyo oo hee ha ammaano rasuulkiisii waaye walxawdu xoodkii aladii xoodka soo akramahu llaahu allah nebigiisii ku karaameeyey tacaala sareeya bihi xoodkaasi iyaan walxawdu xood bihi nebiga walxawdu xood alladii xoodkaasoo akrama ku karaameeyey hu xoodka allahu alle tacaala sareeyo bihi nebigiisii ku karaameeyey hee khiyaasan gargaarid darteed liummatihi ummati nebiyi looga gargaarayo xaqun waaye isagana xawdka nebigana waa xaq asagana xawdka nebiga waa xaq adilo fara badana ku soo arortay min alkitaabi wasunna ah adilo fara badan ee ku soo aroortay min alkitaabiga ka mid ah wasunna min alkitaab yaa keeni kara adilo xawd ku soo arortay hay abdiraxman inaa acdaynaaka alkawtara fasali lirabbika wanhar inna shaani'aka huwa abtar wasaa ka mid ah sunnadan waa mutawaatirba mutawaatir waay ab beedkii mutawaatirka qaar ka mid a lagu sheegay lagu sheegay isagana ha mima tawatara xadiidu man kadab oman banaa lilahi beytan waxtasab huriyatun shafaacatun walxawdu wamasu khufayn waadiiba xawdu ku jira waa mutawaatir hee soddon saxaabi iyo ka badan soddon iyo dhowr saxaabi ayaa آه لقوا وريه حديث كاسي إذا هو متواتر بلا شك حوض النبي عليه الصلاة والسلام حوض كي النبي عليه الصلاة والسلام ويا طيب إيه النبي عليه الصلاة والسلام وشيغي دركي سيها شهر إنه يهي وعرض هنا شهر ما بل بل عيسي بل إن الله سبحانه دركي سنه bil loo soconaayo waa isagana waay bil hee loo soconaayo qof allaale qofkii mar cabo weligiisii markaas kadib aan oomaynin sifaadiisii oo faraa badan waa laga hadlay laakiin culimmadu waxay ka hadlaan hee hal ilxawdu qabla jisri jahannama aw aljisru qabla alxawd waxay ka hadlaan culimmada arrin hal alxawdu khawdka iyo darka xawdka waa dark darwaay xawd hal ilxawdu xawdka qabla jisri jahannama buundada jahannamada ka hor miyaa aw aljisru ama buundada ayaa qabla alxawdi xawdka hortiisii ah ayaa culimmada ka hadlaan ayaa culimmada ka hadlaan culimmada soo khilaafsan yihin masaladaasi xawdka iyo siraadka jahannamo dusheeda la maraayo yaa soo horreeya xoodka markii la cabo kadib ayaa jisrigii jahannamo dusheeda la maraya jannada markaas loo gudbaa miya ama jisriga markii la gudbo kadib ayaa hee xawdkii laga cabayaa culimmadaas u khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin xawdka wuxuu ka horeeyaa jisriga qaar waxay leeyihiin xawdka wuxuu ka dambeeyaa jisriga labadaasi ayaa culimmadaas u khilaafsan yihiin labadaasi ayaa qool ayaa ku jirto isu khilaafsan yihiin anta labadabana culamada mid kastoo daliila la imaanayaa daliila la imaanaya culamada qaarna way jamciyeen way dhaheen laba xooda jirto horta laba xood ayaa jirta mid waa qabla jisri jahannama midna waa bacda jisri jahannam midka oo qabla jisri jahannama ah hee dadka ahlu bidacaga midka laga erinaayo dadka fafiicanna ka cabayaan waa kaas laakiin midka bacda jisri jahannama ah hee dad allaala dadkii gudbo waa cawaya qof laga erinayana madahay dheheen laakiin sabaabku sida u dhow yahay waxaa waaye waa in qabla jisri jahannama uu yahay sida kalena culama ay qabaan ahli sunna ka mid ah waa yahay waa yahay sidaasi waay waxay kale culamada ka hadlaan hal likulli nabiyin xawd hal likulli nabiyin xawdun xawd nebi kasta xood ma leeyahay amase ma laha nebi kasta xood ma leeyahay amase nebiga calayhi salatu wasalam ayaa khaas ku yahay waa soo khilaafsan yihiin culamada qaar waxay leeyihiin nebi kasta xood uu leeyahay qaar waxay leeyihiin maya nebiga mooyaane nebi kale hoodde hood u sugnaaday ma laha dhammaan adilo ayaa tusinayso ayib xadiidaa jira soo arooray likulli nebiyin xawdun dhahayo asheekhu alalbani raxmatullahi calayhi iyo keyrkiisii culamada qaar ka mid a waa ay saxiix yeeleen hadiidkaasi haddii marka dadkaasi saxiix inuu yahay la qabto nebigaas muxuu leeyahay xawd waay laakiin kan ugu weyn waa midka nebiga waay culamada qaar xadiidkaas waa daciifiyaleen ma sugnay leeyihiin sidaa daraaddeed nebigi mooyaane nebi kale oo xood u sugnaaday hee ma jiri waayo nebiga khaas ku tahay ayana waa masala khilaafiya masala alkhilaafiya waay waa yahay masala khilaafiya waay ayadana waxay kale ka hadlaan culamada hal ilxawdu qabla almiisaan ama almiisaanu qabla alxawd hal ilxawdu qabla almiisaan ama almiisaan qabla alxawd saasay isku khilaafsan yihiin hal ilxawdu qabla almiisaan aw bacdahu haddaad dhahdana waa tacbiirku waa sax hal ilxawdu qabla almiisaan aw bacda xoodka miisaanka ka hor miya ama waa ka dembeeyaa miisaanka waa ka dembeeya sidaasina waa su khilaafsan yihin culamada qaar waxay leeyihiin hee alxawdu qabla almiisaan alxawdu hee qabla almiisaan miisaanka ka hor waay dadku markay ka soo baxaan qubuurta laga soo saaro bacth uu dhiyo dhaco waxay u baahan yihiin cabitaan way oomayaan sidaa daraaddeed xoolkii darka ayaa nebiga ayaa ka soo caabayaan kadib ayaa miisaankii la tagaya dhehen culamada qaar waxay leeyihiin maya miisaanka ayaa soo horreeyey bal huwa bal ilmiisaanu bacdahu maya bal ilmiisaanu dheh qablahu dheh bal ilmiisaan qablahu miisaanka ayaa ka horreeya xawdka markii dadka la miisaamo ayaa xawdkii nebiga alayh salatu salaam ayay marayaan dadkii fiicanna markaasay cabayaan dadkii qaldameen oo ahlubida wixii la midkaan markaasaa laga erinay ah sidaasna sida u dhow labadaba waa ay qowl way jiraan laakiin sida u dhow inuu alxawdu qabla almiisaanu yahay alxawdu qabla almiisaan maqaamka iyo waxay u munaasaba waa saas ele dadka qabr markii qubuurtu ama lasoo saaro bacdkii ku dhaco aad ay ugu baahan yihiin biyo cabitaan markii abaan kadib ayaa xisaabtan iyo miisaan ayaa la galayaa ayay dhaheen washafaacatu shafaacadii allatii shafaacadaasoo iddakara u keediyey nebiga haa shafaacada lahum ummadda hee xaqun waaye waa mid xaq ah kamaa sida ruwayaa la wariyey fi lakhbaari akhbaar dhexdeeda sida lagu wariyey oo axaadiistu ku soo aroortay inuu shafaacadaasi nebigeena u shafaaco qaadaayo liahli lkabaa'iri iyo keyrkiisiiba shafaaco qaadayaan nebiga alayh salatu slam wuxuu dhahay likulli nabiyin dacwatun mustajaaba فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا بخاري مسلم سيد سوساريا نبي وحو داي لكل نبي نبي كستو دعوة لي دعوة دعوة لي إيو بريو mustajaabatun la ajiibaayo laga aqbalaayo aan laga diidaynin nebi kasta waay likulli nabiyin dacwa nebi kasto dacwuu leeyahay iyo baryo dacwadaasoo mustajaabatun la ajiibaayo la aqbalaayo aan la diidaynin fatacajala waa degdegsaday kullu nabiyin nebi kasto dacwatahu dacwadiisii dib uma dhigine hee waa dadejiisaday waay nebi kasto dacwadiisa waa dadejiisaday waay fatacajala fatacajala waa dadejiisaday kullu nebiyi nebi kastoo dacwatahu dacwadiisa wa inii aniga ikhtaba'tu dibaan u dhigay wa inii anigu hee ikhtaba'tu dibaan u dhigay dacwatii dacwadaydu maxaa dib u dhigay sababtu maxay tahay shafaacatan liajli shafaaca shafaaca darteed liummatii ummadda ayaa noogu shafaacayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama fa hiya ducadaasi ama shafaacadaasi naa'ilatun waa mid gaarayso in shaa allah ilaahay haddii uu doonaba ma qofay gaaraysa maata dhintay min ummatii ummadday ka mid ah laa yushriku aana la wadaajinaynin billaahi alle shaya shaya wainii ikhtabatu dacwatii shafaacatan liummati yowma alqiyaama fahiya naa'ilatun in sha allah man maata min ummatii laa yushriku billaahi shaya idan shafaacadii nebiga waa xaq waa mid sugan in la rumeyn waa waajib in la rumeeyana waa waajib shafaacadu waxay leedahay tacriif waxay leedahay aqsaam waxay leedahay shuruud waxay waxay leedahay arkaan waxay leedahay caam iyo khaas inta way leedahay shafaacadu waxay leedahay hee tacriif marka hore waxay leedahay tacriif ayay leedahay tacriifkeeda waxa waa- waxaa waaye luqatan iyo istilaaxan uu leeyahay tacriifkan wuxuu leeyahay luqatan iyo istilaaxan luqatan shafaaca waxaa la yidhahdaa luqatan shafaaca waxaa la yidhahdaa jaclu lwitri shafca jaclu lwitri shafca witrkii in laga dhigo tir isdhaaf ah wa huwa didu lwitri wahiya ضد الwitr witrka midka kasoo horjeedo midka kasoo horjeedo waay watrka midka midda kasoo horjeedo waay watr maxaa la yihahdaa tirdas dhaafka sida hee hal saddex shan toddoba sagaal ilaa to koo iyo toban saas waay tirdas dhaafka la yihahda idan marka tiradiis dhaafka in laga dhigo tira jin ah isla eg laga dhigo washafci walwatri washaran waxaan yidhahdaa wa atawasudu lilgayri bijalbi manfacatin aw dafi madara- madaratina la yidhahdaa shafaaca waa la yidhahdaa sharcan he wahiya tawasudu waa dhexdhexays wahiya atawasudu dhexdhexaysi waa atawasudu dhexdhexaysiga la yidhahdaa lilgayri gayr in loo dhexdhexaysto qof kale in loo dhexdhexaysta la yidhahdaa maxaa looga dhexdhexaysanayaa bijalbi manfacatin dheef soo jiidideedii waay jalb jalaba masdarkeeda waa jalb soo jiidid waay keenid bijalbi manfaca dheef soo jiidideedii qofkaasi keyrka looga dhexdhexaysto iyo wa dafci ma- madara dhib difaaciisi waay iyo wa dafci madaratin dhib difaaciisi looga dhexdhexaysto qofkaa markii aad dhexdhexaad u noqonayso hee laba mid ka mida waay inaad dheef u soo jiidid dhibna hee aad ka difaacdid waay laba waay inaad dheefna aad u- u soo jiidid oo shafaacadaadii sababteeda faa'iido ku helo dhibna hee kaga badbaado waay aw dafci madara aw dafci madaratin ayib shafaacada aqsaamay leedahay kaas waay tacriifkeeda aqsaamay leedahay we oo si guud ah markii loo fiirsho waa qismaan washafaacatu shafaacatan shafaacadu waa laba shafaaca shafaacadu waa laba shafaaca shafaaca manfiya iyo wa shafaaca muhbata shafaaca manfiya iyo wa shafaaca muhbata waay ayadana tacriifay leedahay shafaacada manfiga ah ma kana tudlabu min gayr illahi fima laa yaqdiru calayhi ila allah ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله إيه، مد منفي إذن وحي لها تعريف إذن هي التي تطلب من الله هي التي تطلب مثبت أساها مد مثبت كان وحي لها تعريف وعلي لها هي التي تطلب من الله ومد لقد البايو alla xaggiisii waay sidaas ayaa ayaa la yidhaahdaa ay u qeybsantaa xagga aqsaamta xaggeedina waxay leedahay shuruud shafaacadu waxay leedahay shuruud shuruuddeeda oo culimada qaar labay ka dhigaan qaar saddexay ka dhigaan qaarna afaray ka dhigaan الشيخ مقبل رحمة الله عليه كتاب كيزي في شفاعة ويقول لك يا كتاب آب وقيمة بدن وكألفي raxmat ullaahi calayh afar wuxuu ka dhigayaa afar shuruudeed shuruudu shafaacati arbacatun kow qudratu shafaaca sha- shaafici cala shafaaca qudratu shaafici cala shafaacati labo islaamu lmashfuuci lahu islaamu lmashfuuci lahu saddex alidnu lishaafici alidnu lishaafici afar alridaa can lmashfuuci lahu alridaa can lmashfuuci lahu ko waxaa waaye waa qudratu ashaafici midii shafaac qaadayo awoodiisii waay uu awoodo hee cala shafaaca qof awoodi karo inuu yahay sanam haddaad shafaaco ka dalabto ma awoodaa maya qof awoodi karo inuu yahay labo waa islaamu lmashfuuci lahu midka loo shafaac qaadayo inuu muslim yahay islaamnimo qof ku sifaysan inuu yahay gaal hadduu yahay looma shafaac qaadayo ilaa hal qofa laga soo reebi doono insha allahu tacala gadaalka sheegi doono waxaa kale la shardiga saddexaad waxaa waay waa alidnu lishaafici midkii shafaac qaadaya in loo idmo idin la-aan ma shafaac qaadi karo qofka shafaac qaadaya afar waa alridaa can lmashfuuci lahu in lagu raali yahay ninka loo shafaac qaadayo qowlkiisi iyo camalkiisii waaya arkaanay leedahay marka shuruudeeda intaas hadday tahay waxay leedahay arkaan wa arkaanuhaa halaaa arkaanteedina waa saddex almashfuucu lahu wa huwa aalibu labo almashfuucu ilayhi wa huwa aladii biyadihi dafcu duri wa jalbi lmanfaca afar saddex ashaafic aw shafiic wa huwa alwasiidu baynahumaa ma qorteen ayib waxay leedahay shafaacada arkaan oo saddex ah ruknigii koowaad almashfuucu lahu midka loo shafaa mid loo shafaaqaday in la helo way rugni way horta waa in la helo nin shafaaco loo qaadaayo rugni way haddii qof shafaa loo qaaday la waaye waaw ma jirto shafaaco ma jirte arkaan way tii hadday shuruud ay ahayd tan waa arkaan idan kow waa almashfuucu lahu wa huwa aalibu he midka dalbanaayo ii shafaaqa dhahay maa waay mashfuucu lahu sama midka shafaaco loo weydiinayo waay wa huwa almal al aalibu wa huwa aalibu midka raadinayo mashfuucu lahu ayaa lagu fasiray waxaa la wadaa aalibu midka dalbanayo in loo shafaaco qaado waay kaas horta in la helo waay labo almashfuucu ilayhi mid xaggiisii laga dalbaayo shafaacada in la helo waay almash almashfuucu mid la shafaaco qaada ilayhi xaggiisii shafaaco laga qaadaya in la helo waay mid xaggiisii shafaaco laga qaadayo in la helo waay wa huwa aladi biyadihi dafcu lmadara wa jalbu lmanfaca almashfuucu ilayhi haa waay aladii midka biyadii gacantiisi ku jirto dafcu lmadarati dhibka difaaciisi wa jalbu lmanfacati dheefa soo jiididii soo jiidideedii midka gacantiisi ku jirto waay ninkan in shafaac u shafaac midkii la dhahayo waay ama makhluuqa nagdo ama allah nagde afar ashaaficu aw ishaaficu ashaaficu afar dhaha miya waaya saddex ashaaficu waay midkii shafaac qaaday aw ishaaficu in la helo waay shafiic isku mid waay shafaa shaafici iyo shaafici shaafic in la helo waay mid shafaac qaaday in la helo waay mid loo shafaac qaadayo in mid xaggiisii shafaacada laga qaadayo in mid hee u dhexay labadaas mid ku dhexay maa la yihahdaa shaafici soo ma ashaafic aw shaafic wa huwa alwasiiqu midku udhaxeeya waay baynahumaa bayna almashfuuci lahu iyo bayna almashfuuci ilayhi sooma labadaani kii shafaaca loo weydiinaya ee kii laga weydiinaya qof u dhaxeeyo in la helo waay wasiit ah rugni way sooma idan saddexdaasi ay waxay leedahay arkaan ayay leedahay anwaac ay leedahay anwaac hee ayay leedahay taa waay mid anwaacda leh mid ee mafbatadii waay taasaa la wada mid anwaacda anwaacay leedahay anwaacdeeda waa sideed sideed nooc waay shafaatu muhbita muhbata waa sideed shafaatu muhbatana waxay leedahay sideed nooc ay leedahay sideed nooc ay leedahay kow sharda daxaawiya nasan ibn cabdilcizigna waa qoraya dhammaantooda sideedkiba waa qoraya kow midka koowaad waxaa waaye ridal midka koowaad waxaa waaye ashafaaat ashafaacat alcudmaa nooca koowaad ashafaacat alcudmaa nooc alawal waa ashafaacatu alcudmaa ashafaacatu alcudmaa labo mid labaad waa shafaacat الnabiy sal slam liahli اljannati an yadkuluuha mid labaadna shafaacat الnabiy salى اllahu alayh wala alih wasalama he liahli اljannati an yadkuluuha nebiga shafaaqaadkiisii waayo inuu shafaaqaadayo dadka jannada galitaankoodii ma galayaan dadka jannada ilaa nebiga idin weydiiyo oo shafaaqaado mooyaane galitaankeed saddex shafaacatu nabiy sal alay wasalama fi man dakala annaara min cusaati almuwaxidiina an yakrujuu minha nooca saddexaad waa shafaacatu nabiy sal alay wasalama fi man dakala annaara min cusaati almuwaxidiina an yakrujuu an yukhrajuu minha waa nebiga shafaaqaadkiisi wa sal slama fi man qof u shafaaqaadayo dakala naara naar galay naaru galayba oo min cusaati lmuwaxidiina muwaxidiinta kuwoodii caasiyoobay caasiyey muxuu shafaaqadaya an yukhrajuu minha in laga soo saaro waay an yukhrajuu minha an yukhrajuu minha afar ashafaatu fi bacdi ahli الnaari an yukafafa canhum an ashafaacatu fi bacdi ahli الnaari an yukafafa canhum yaa ka mid a taas oo sida abi aalib oo kale abi aalib nebi wuxuu tilmaamay inuu aakhira markii gaaro he inuu ahaana fi daxdaaxin min naarin fi daxdaaxin min naar qariib lqacri daxdaax waxaa la yihahda waa qariib lqacri naarta meesha salkeedii uga u dhow yahay shayga salkiisii u dhow yahay oo waxaa canqowka ayaa loo geynayaa naarta intii ka hooseyso laga cadaabaya jirkiisi kale waa badbaadaya meesha ugu sare hee ayaa la keenaya ugu fudud naar idan ashafaacatu fi bacdi ahli naari an yukafafa in laga fududeeyo canhum caggoodi shan ashafaacatu fi rafci darajaati qowmi min ahli ljannati fiiha ashafaacatu fi rafci darajaati qowmin waa shafaaqaad oo fii rafci darajaati qowmin qoom darajaadkoodii in kor loo qaado oo min ahli ljannati ka mid ah fiiha jannada dhacdeed fowqa maa kaana yaqtadiihi hawaabuhum wax hawaabkoodii aan gaarsiisnayn ka badan la siiyo fowqa maa kaana yaqtadiihi hawaabuhum fowqa maa kaana yaqtadiihi hawaabuhum wax ajarkoodii iyo hawaabkoodii aan gaarsiisnayn in looga daro loo kordhiyo waaye midda shanaad lix ashafaacatu fii qowmin tasaabat xasanaatuhum wasayi'aatuhum liyadkhuluu aljanna lixaad waxaa waaya ashafaacatu oo shafaaqaad fii qowmin qolo dhexdoo loo shafaaqado tasaawat simantay xasanaatuhum iyo wa sayi'aatuhumba liyadkhuluu sa- si ay u galaan aljanna jannada waa sida sawl araaf oo kale sawl araaf oo kale toddoba شفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها شفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها وشفاقات النبي وفي أقوام قال ده وغو شفاقة ويو أمر لأمر بهم أيغا إلى النار نار حقا إن لقليو لكن يقول أن لقلين وي مع لغو شفاقة ويو anlaa yadkhuluuha inaysan galin loogu shafaaq qaadayo tan ugu dambe sideed shafaacatu sala salama fi an yadkhula aqwaam aljanna aqwaaman aljanna bigayri hisaabin walaa cadaabin sideed waa shafaacatu sala salama fi hee an yadkhula aqwaamun dheh fi an yadkhula aqwaamun qore inay galaan uu shafaaq qaadayo bigayri xisaabin hisaab la-aan ee aljanata jannada dheh fi an yadkhula aqwaaman qolo inay galaan ugu shafa- u shafaaqaadayo aljanata jannada ay galaan bigayri xisaabin xisaab la-aan walaa cadaabin cadaab la-aan inay galaan janowa shafaaqaadayo mee way marka taa waa sideeddaa si tan u qaybsamaysa oo noocda shafaatu sideedan haddana waxay u qaybsamaan caamiyo khaas waay. waxay u qaybsamaan caamiyo khaas saddex ka mid a khaas waaye antay ka soo hartayna caam waay saddexda khaaska a calaamayso wixii intaas ka soo horayn cinooneen hee caam khaas iyo caam halaba horta nebiga keligiisa khaas ku ah dad kale aan soo geli karin iyo mid nebiga lala wadaago oo lala wadaago dad kalena shafaa qaadi karaan waay midda koowaad iyo midda labaad iyo mid hee afraad saddexdaas iyaa khaas ku yihiin shafaacatlcudma ayaa iska leh dadka oo dhan ahlulmawqifka nebiga u shafaaqaadaya keligiis way soo maa jannada inin dadka galanna keligiisa soo maa isaga shafaaqaadaya saddexana dad naarta ku jiro oo in aan laga soo saarin laakiin loo fududaynayana abi daalib oo kale hee isagaa khaas ku tahay idan saddexdaasin oo khaas wixii intaas ka soo horayna waa caam keligiis miya dad kale shafaaqadaya ma jiraan haa malaa'igta iyo ambiyada iyo waa kase way ayagana way shafaaqaadayaan ayagana way shafaaqaadayaan ama shuruudu shafaac baan kusoo marnay inuu yahay ninka loo shafaaqaadayo hee nin مسلم أما عن ال- الرضا عن المشروع له مد كلو شفاقة إلهي إنه رالك يهي ما حالك فهما ميساس إنه يهي قف قاسي قف مسلم أما مرك قف قال الله شفاقة علي وهذا علي سده أبي طالب وكلم هل يهيكاس جوابت من نوريسا قال شفاقة متريس الله ما بها أثرك والتخفيف وهي لقد صار نار تماها إلى جنة الله صار معها أما نبيها خاص كنت خاص به ولا لا يلقى الصحيح والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته وذريته حق والله سبحانه